galab wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada idaacadda qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaneysa washington
waa galab sabti ah bisha janaayo waa toddoba sanadka cusub ee labada kun iyo toddobiyo tobanka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrban iyo bogga v o a somaali com idaacadda galabta waxaa idiin daadihinaya haaruun macruuf xasan iyo anigoo ah jaamac buulle jaamac
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid a khilaaf ka dhex oogan guddoonka baarlamaanka galmudug oo ku aadan fasax loo kordhay fasax kordhin loo samaynayay mudanayaasha baarlamaanka anu haddaan madaxweyne ahaan lahaa state of emergency soo saar lahaa anuga anu degdega dadkuna u higelin lahaa maantana dadkii wakti ayay ku dul kaambeen garaynayaan xusbiga maxaafidku ninkastana jaalina ka hor dhacno laakiin guud ahaan waxaanu qabnaa uun in dhammaan muwaadiniintu xaq u leeyihiin in kaararhkooda ay helaan si ay codeeyaan waxay la tahay sababahaanu dee arrinta dub loogu dhigay in laga wada hadlo taasina waxaa ahayd dhegaystayaal mucaaradka somalilan oo isku khilaafay inay dib loo dhigo doorashada madaxtooyada taas oo ay qaarkood ay sheegayaan inay abaaraha darteed ay mudan tahay in dib loo dhigo waxaan sidoo kale idiin haynaa dhegaystayaal barnaamijkii xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha iyo qodobo kale marka horese ku soo dhowaada warkii dunida
markaan arkay xaaladaha abaaraha ee dalka ka jirta markaan garwaaqsaday marxaladaha kala guurka
qarax ayaa ka dhacay magaalo ku taalla dalka siiriya ugu dhow xadka waddankaasi uu la leeyahay turkiga hay-adaha gargaarkuna waxay sheegeen in ugu yaraan labaatan qof ay ku dhinteen qaraxaasi inkastoo wararka qaarkood ay tirada gaadhsiinayaan in ka badan afartan qof hay-adda u dooda xuquuqda aadanaha ee reer siiriya fadhigeedu yahay dalka britain ayaa sheegtay in qaraxaasi uu maanta oo sabti u ka dhacay goob suuq ah oo ay ku badan yihiin dadka magaaladaasi oo lagu magacaabo cazaas waxaa gacanta ku haya mucaaradka xukuumadda siiriya ilaa iyo haatan ma jirto cid sheegatay qaraxaasi waxaana uu ku soo beegmay iyadoo deegaanadaasi ay weli ka hirgashay kana shaqaynayso xabad joojin ay wada gaadheen wadamada siiriya ruushka iyo turkiga casiis magaaladaasi lagu magacaabo waxa ay ku taallaa gobolka xalab ee waqooyiga wadankaasi siiriya gobolkaasoo dhowaanahan ay ka socdeen dagaalo aada u culus oo u dhexeeya ciidamada wadanka siiriya ay taageerayaan kuwa ruushka iyo weliba mucaaradka kasoo horjeeda garoonka diyaaradaha ee gobolka florida oo shalay uu nin hubaysani ku dilay shan qof ayaa maanta dib loo furay shaqaalaha garoonka ayaa xalay oo dhan shaqaynayay si ay howlgalka gegada diyaar u noqoto subaxnimada saakay garoonka fort lauderdale oo ah mid mashquul ah ayaa xirnaa tan iyo markii uu nin hubaysan rasaas ku furay dad ku sugnaa goob ka mid ah meelaha boorsooyinka laga qaato islamarkaana uu shan qof ku dilay siddeed kalena uu ku dhaawacay georgio biero oo ka tirsan hay-adda baarista ee gudaha maraykanka f b i ahna qofka hogaaminaya baaristan weerarkan ayaa sheegay in ay hay-addu eegaysa dhan kasta oo sabab u noqon karta rasaaseynta ay ka mid tahay oo ay ka mid tahay nidhaahda dhegaystayaal argagixisinimada ciidanka nabadgelyada ayaa gacanta ku haya steben santiago oo lix iyo labaatan jir ah kana soo jeeda gobolka alaska islamarkaasna diyaarad uga degay garoonkaasi isla shalay santiago ayaa la warinayaa inuu ka tirsan yahay ciidanka ilaalada qaranka maraykanka islamarkaasna ka tirsanaa qaybta borto rico sanadkii hore ayaa uu isbitaal iska xaadiriyey isaga oo ka sheeganayay dhanka maskaxda waxaana la wariyey inuu sheegay inuu codad maqlayay kuwaas oo qaar ka midahi ay u sheegayeen inuu ku biiraa isis santiago ayaa horey uga soo shaqeeyey dalka ciraaq labada kun iyo tobankii iyo kow iyo tobankii dowladda israa'el ayaa sheegtay inay joojinayso lacag dhan lix milyan oo dollar oo ay siin lahayd qaramada midoobay kadib markii dhowaan golaha ammaanka qaramada midoobay uu isku raacay qaraar cambaaraynayay deegaameynta iyo dhisidda dhulka reer falastiin ee ay sameynayso dowladda isra'el dowladda maraykanka ayaa ka aamustay qaraarkaasi kadibna waxay taasi keentay in afar iyo tobanka xubnood oo kale golaha ammaanku ay si buuxda ugu codeeyeen qaraarkaasi oo cambaareynayay dhismayaasha sharci darrada israa'il ayaa waxay sheegtay in lacagtaasi lixdan milyan ee dollar ay ka mid tahay afartan milyan oo dollar oo waddankaasi uu siiyo qaramada midoobay taasoo lagu bixiyo howlaheeda gaar ahaan kuwa la xiriira dadka reer falastiin safiirka dowladda israa'iil u jooga qaramada midoobay dani danon ayaa wuxuu sheegay inaan laga filan karin inay taageeraan sida uu hadalka u dhigay urur ka shaqaynaya kana soo horjeeda danaha wadanka israel israa'iil ayaa waxay sheegtay inay qaadi doonto tallaabooyin kale oo dheeraad ah oo ay xayiraado kusoo rogaysa qaramada midoobay marka wadankan maraykanka uu talada la wareego madaxweynaha la doortay donald trump maalintii khamiistii ahaydna aqalka kongareeska maraykanka ee republicanku ay hogaamiyaan ayaa si weyn isugu raacay qaraar cambaareynayay qaraarkaasi hore qaramada midoobey ay ugu cambaareeyeen dhismaha sharci darada ee dhulka reer falastiin ciidamo ka gadoodsan mushaar la-aanta ee dalka africosta ayaa laga soo warinayaa inay kacdoomo ka dhaliyeen magaalooyinka dalkaasi ee xeryaha ciidamada ku yaalaan intooda badan kacdoonkan ayaa la sheegayaa inuu dhaliyey rasaas iyo buuq ka jira xeryaha milatariga ee dalkaasi kuwaas oo bilowday maalinnimadii jimcada ilaa iyo haddana soconaya rasaastaa iyo kacdoonkaas ayaa la sheegayaa ilaa iyo hadda inaysan dhalin wax dhibaato ah oo dadka ka soo gaaray wasiirka difaaca ee dalkaasi elian richard donwihi ayaa shalay warbaahinta u sheegay inay madaxda dalka ay la kulmayaan ciidamada si ay u xalliyaan arrintan foosha xun oo dhalisay kacdoonkan ayuu yidhi galabnimo wanaagsan dhegeystayaal mar kale halka aad weli nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington xisbiyada siyaasadda ee somalilan ayaa ku kala qaybsamay in mar kale doorashada madaxtooyada dib loo dhigo iyo in kale labada xisbi ee mucaaradka ucud iyo wadani ayaa la sheegay inay xisbiga talada haya ee kulmiye kaga aragta duwan yihiin islamarkaana ay aaminsan yihiin in dib loo dhigo doorashada maadaama lagu jiro xilli abaaro darani ay dalka ka jiraan doodan ayaa dhalatay kadib markii uu guddiga doorashadu ay sheegeen in ku dhowaad lixdan boqolkiiba ay dadkii abaaraha saameeyeen kana guureen goobihii ay ka codayn lahaayeen wariyaha v o eda barkad maxamuud kaariya ayaa warbixintan ka soo diray hargeysa kulan ay maanta isugu yimaadeen saddexda xusbi qaran iyo guddida doorashooyinku ayaa lagu falanqeeyey xaaladda abaareed ee maanta dalka ka jirta iyo sidoo kale suurtagalnimada doorasho madaxtooyo dalka laga qabto taasoo qorshuha inay dhacdo sideed labaatanka bisha saddexaad ee sanadkan waxaa falanqayntaasi gundhig u ahaa laba qodob oo kale ahaa qiimeen ay guddida doorashada kusoo sameeyeen dalka iyo sidoo kale diyaargarowga guddida ee doorashada sida uu v o a u sheegay guddoomiyaha xusbiga wadani cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi curo warbixintaasi ahayd warbixin muhiima ay kusoo qiimeeyeen dhammaan goobaha ka baxsan magaalooyinka waaweyn ee caasimadaha gobolada goobo ku dhow sideed boqol lixdan iyo sideed goobood waxaay qiimeynta ay ku xaqiijiyeen in abaaro ba-ani ay ka jiraan goobaha ay soo mareen guud ahaan waxay kaloo qiimeeyeen goobihii ay tageen ee dadku kaararka lagu qaybinayey in aqlabiyadii dadku ay ka maqan yihiin gaar ahaan gobolada bari saddexdaa gobola bari oo in ku dhow boqolkiiba toddobaatan aanay joogin goobihii ay kaararka laga siin lahaa guddoomiyaha xisbiga cud injineer faysal cali waraabe oo isna ka mid ahaa xubnihii kulankaasi ka qayb galay ayaa v o a uga waramay boqolkiiba inta qof ee abaartu saamaysay sooloo kale shan iyo sagaashan boqol shan iyo sagaashan sanaa kale boqol shan iyo sideed togdhaa boqol toddoba iyo lixdan marojeex oo mablooshka jooga boqolka toddoba iyo konton ayaa saamaysay inkastoo saddexda xisbi iyo guddida doorashadu ay mar kale u ballameen in laysu yimaado oo laga wada tashado arrintan haddana guddoomiyaha xisbiga ucud injineer faysal cali waraabe ayaan weydiiyey mowqifkooda la xidhiidha in wakhtigan doorasha dalka ka qabsoomi kartiyeen kale anugu waxaan soo jeedin lama qaamin karo waa qofkii iyo iyo kaarkii mawsoo kale oo xilka xaakimkana wuxuu leeyahy waa la qaamin karaa wadani waa very sadly oo markii horeysaan waddan isugu qof noqonay wuxuu leeyahay lama qaybin karayo marka waa ammaanan yihiin nimanka commissionka wax fiican oo fagan figures bay soo qoreen ku ammaanan yihiin maantan waxaan qabaa in laga fekero waa si dadkeen loo badbaadiyaa in laga fekerin saad foodu heshaa anna ma ogolanno haddii danta laga horeysiinayo aniga dan magaranaysa danta ummadda inaan soo hadal qaadno maanta doorasho inuu ka hadalno maanta anu haddaan madaxweyne ahaan lahaa state of emergency aan soo saar lahaa anuga degdega dadkuna u higelin lahaa maantana dadkii bakti ayay ku dul kaambeyn garaynayaan xusbiga maxaafidku waa og tahay tiyo lix bilood baanu beraynay inaan la kordhiyo oon dayna toon abaari jirin laba iyo labaatan bilood bay ku dareen maanta oo qodobkii lagu daray abaarta uu jiro ee constitutionka inay indhaha ka qaybsano dhahaan doorashan qabno constitution baxnayna waxaanu ka yeelina maaha haddiiba sida aad sheegsaan mowqifkiina laydinku raaco oo laydinku raaco in la kordhiyo muddaynta leeg baad xisbi ahaan qabtaan waa laga heshin karaya waxaana xukumay waa duruuftana xukunta laakiin boqolka toddobaatan iyo toban maqan yihiin maanta karar hala bixiyo waxaan u aragnaa inay tahay caqli aan ummadda ka hadlin gudoomiyaha xisbiga wadani cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi ayaan isna weydiiyey mowqifka xisbigooda
ninkastana jariana ka hor dhacno laakiin guud ahaan waxaanu qabnaa uun in dhammaan muwaadiniintu xaq u leeyihiin in kaararkoodii ay helaan si ay u codeeyaan sida sharcigu dhigayo bil ololaa baa jirta kaararkii la qaybiyo weli la bilaabina iyana wakhtigeeda qaadanaysaa ma kula tahay inay imaanaysa aragtida ah qof baahidii nololeedba aan haynin cod buu diyaar u yahay waxay la tahay sababahaanu dee arrinta dib loogu dhigay in laga wada hadlo oo laisla qiimeeyo oo isku aragti laga noqdo anagoonu qabnaa xaaladda in si weyn loo qiimeeyo haddii wadatashigaas ugu noqoto inay kasoo baxdo in doorashada dib loo dhigaa idinka mowqifkiin muxuu yahay ma jira inaan ka hor dhaco laakiin dee tala qaran haddii la isugu yimaado oo la wada qaato waa qaadanayna dhinaca kale afhayeenka xisbiga kulmiye xasan maxamed cali gaafaadhi oo warbaahinta la hadlay markii kulankaasi dhammaaday ayaa sheegay waxaa maanta ka diyaara kaadharhkii qaybintoodii oo ay labada gobol ugu horreeya ay geli doonaan bisha janawari koo iyo labaatankeeda labalaba gobol baana loo gelayaa waxay kaloo noo sheegeen inay qorshahoodu sidii uu yahay bisha maaris siddeed iyo labaatankeeda inay diyaar u yihiin inay doorashooyinka qabtaan hase haatee gudoomiyaha xisbiga ucud injineer faysal cali waraabe ayaa sheegay in xisbigoodu aragtidaasi mid ka duwan qabo maadaama ay ahayd in gobol waliba helo koob iyo labaatan maalmood oo ay qaadato bixinta kaadharhku ay hadda leeyihiin laba gobol waan taraacinaynaa markaad eegtid ah- hawshaas iyo hawsha kale taale ee baalat beebarka iyo diyaargari ah iyo waktiga harsan laakiin wax macquula ma aha toddobaadkii lasoo dhaafay ayaa golaha wakiiladu waxay wax ka bedeliyo kaabis ku sameeyeen xeerka doorashada madaxtooyada taasoo qorshaysneed inay qabsoonto muddo haatan ay naga xigto laba bilood iyo labaatan maalmood dhowr jeer oo hore ayaa dib loo dhiga doorashada iyadoo hadba sabab lagu salaynayo barkhad maxamuud kaariye v o a hargeysa
halkaad weli nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga idaacadda voice of america washington waa tahay dhegeystayaal haatanna waxaanu u gudbaynaa gobolkaasi galmudug gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug cali gacal casir ayaa sheegay in muddo afariyo toban afartan iyo shan cishaa uu u kordhiyey xildhibaanada maamulka galmudug oo fasax ay horey ugu jireen uu usoo dhammaaday gudoomiyaha ayaa maanta warbaahinta shir jaraa'id ugu qabtay magaalada muqdisho ayaa tilmaamay in sababaha uu wakhtiga ugu kordhinaya ay tahay in dalka hadda uu galayo marxalad doorasho iyo abaaraha ka jira deegaanada maamulka galmudug dhinaca kale gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka galmudug ayaa sheegay in kulan ay ku yeelan lahaayeen cadaado maanta ay ka hor istaageen ciidamada madaxtooyada galmudug wariyaheenna xasan kaafi qoyste ayaa warbixintan inoo haya gudoomiyaha baarlamanka dowlad goboleedka galmudug cali gacal casir oo saaka shir jaraa'id saxaafadda ugu qabtay magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya ayaa sheegay in muddo kordhin uu u sameeyey baarlamanka galmudug oo muddooyinkii dambe fasax ku maqnaa markaan arkay qodobka afartan iyo saddexaad ee dastuurka ee dowlad goboleedka galmudug ee tilmaamaya awoodaha ee gudoomiyaha ee baarlamanka dowlad goboleedka galmudug ee markaan arkay qodobka toddobaad ee xeer hoosaadka ee golaha ee baarlamanka dowlad goboleedka galmudug oo asaguna tilmaamaya awoodaha gudoomiyaha baarlamanka dowlad goboleedka galmudug markaan arkay xaaladaha abaaraha ee dalka ka jirta iyo dhibaatada haysata shacabka soomaaliyeed meel kastoo ay ku nool yihiin oo ay abaaro isdabajooga iyo biyo la'aan runtii ay u baaba'ayaan shacabkeennii soomaaliyeed gaar ahaanna ee dowlad goboleedka ee galmudug markaan garwaaqsaday ee doorashooyinka ka socda dalka iyo iyo marxaladaha kala guurka ee dalka uu marayo ayaan waxaan soo saaray warqadda tan in golaha baarlamanka dowlad goboleedka galmudug oo uu fasaxiisii caadiga ahaa soo dhammaaday lagu kordhinayo afartan iyo shan cisho oo fasax dheeri ah kana bilaabanaysa ee shanta bisha janawari ee labada kun iyo toddobiyo tobanka ee kuna eg ee ilaa iyo labaatanka februari labada kun iyo toban iyo toddobada dhinaca kale gudoomiye ku-xigeenka baarlamanka galmudug xareed cali xareed ayaa v o a u sheegay in maanta laga hor istaagay kulan ay doonayeen inay ku furaan kalfadhiga afraad ee baarlamanka galmudug waxaana uu sheegay in arrintaasi ay ku kaceen ciidamo ka tirsan ilaalada madaxtooyada galmudug gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamanka galmudug oo aan wax ka weydiiyey waxa uu kala socdo fasaxa shan iyo afartanka casho ah ee uu baarlamanka ugu kordhiyey guddoomiyaha baarlamanka galmudug ayaa ku jawaabay in guddoomiyaha uu mooshin ka yaallo sidaa aawadeedna aanu sharciga u fasaxaynin inuu baarlamanka fasaxo runtii kalfadhiga afraad ayuu ahaa oo aan ku balansaneen shanta bishii janwari laba kun todobiyo tobanka inuu dib noogu furmo xildhibaanadii way ku soo wada xaadireen magaalada cadaada oo ah de xaruntii kumeel gaarka ah ee dowlad goboleedka galmudug iyagoo u yimid shaqadoodii waajibka dastuuriga ah inay gutaan ayay halkan u yimaadeen waa tahay markaa kadib maxaa dhacay runtii xafiid nasiib darra ah oo ayaan darra ah ayaa dhacday oo ahayd ma garanaysaa markii ay u soo shaqada u yimaadeen inay shaqooyinkooda gutaan nine sagaalkii aroornimo ayay ka war helnay in dhammaanteen albaabkii la xirtay oo ciidamo la dhigay meesha sababaha marka laydinkugu diiday inaad kulanka qabsataan maxay tahay wallaahi waa sababaha dee nasiib darro ah sidaa la socoto baarlamaan ama golaha baarlamaanka shaqadiisu waxay tahay korjoogtaynta xukuumadda inuu la xisaabtamo haddee xukuumaddii ayaa saan qiyaasayna diidan in lala xisaabtamo waana nasiib darrada soomaaliya ku dhacda oo qofka markuu kursi ku fadhiisto uu afduub u haysto kursigaas ummadda masiirkeedana uu doonayo inuu afduub ku haysto ilaa uu ka gaaro danihiisa gaarka dhinaca kale xareed adiga iyo guddoomiyaha ma iska warqabtiin miya guddoomiyaha baarlamanka galmudug muqdisho shir jaraa'id ku qabtay wuxuuna sheegay inuu xildhibaanada uu fasaxay muddo shan iyo afartan cashaa abaaraha awgeed arrintaas adigu war uma haysid miya walaal guddoomiyaha mooshin baa ka yaalla oo uu ogyahay oo sharciyan laga geeyey kalfadhiga hore intuusan xirmin mooshinkaasna haddee ilaa doodiisa dhacdo oo eedeymihii lagu soo eedeeyey uu ka jawaabo wax xuquuqa uma leh inuu idaacado ka hadlo waa xildhibaan caadi ah ilaa uu dembigaas uu ama ama iska difaaco ama lagu helo wax activity uu qaban kara ma laha guddoomiye ku-xigeenkii ayaa shaqadaas ayay ku wareegaysaa sida qodobka dastuuriga uu qabo waa tahay mar haddii marka madaxtooyadii maanta laydiin diiday iyo inaad kulan qabsataan maxaa idiin qorshaysan wallaahi haddee waa nasiib darrada ma garanaysaa maanta ku dhacday sida hadda aada sheegtay gudoomiyihii oo mooshin ka yaalla inuu halkaa ka hadlo isagoo jooga hoteeladii muqdisho mid ka mid ah haddee xaruntii laga maamulayay galmudug ma aha hoteelada muqdisho waa degmada cadaado baarlamaankana ilaahay fadligiis xarun kale oo ayaan helnay oo maanta kalfadhigeena aan ku furanay oo shaqooyinkeenii iyo waajibaadkeeni noola egmada ayaan maxaa halkaas kasii wadan doonaa haddii alla yidhahdo hadalladan guddoomiyaha baarlamanka galmudug iyo ku-xigeenkiisa oo ah kuwo iska soo horjeeda ayaa muujinaya khilaaf adag oo xilligan ka dhex taagan guddoonka golaha shacabka galmudug xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
hay-adda cilmi baarista badaha soomaaliyeed ayaa sheegtay in maraakiib shisheeye ay xaalufin ba-an ku hayaan khayraadka ku jira biyaha soomaaliya hay-adda oo dhowaan soo saartay daraasad cusub oo kaga hadlayso kalluumaysiga sharci darrada ah iyo biyaha soomaaliya ee dhinaca kale soo jeedisay talooyin ay is leedahay waxaa lagula dagaalami karaa kalluumaysiga sharci darrada wariyahayaga maxamed colaad xasan ayaa arrinta ka wareystay admiraal faarax qare oo ah guddoomiyaha hay-addan khadka telefoonka ee muqdisho ayuu kula xiriiray wuxuuna ugu horreyn weydiiyey halka ay maraakiibta sharci darrada ka kalluumaystaan kalluunku wuxuu u badan yahay meesha caws jiro ilaan kalluunku caws u nool yahay inna waxay ku nooshahay in cawska cuntay sii cunaan marka cawskuna wuxuu ku xiran yahay xeebtou ku dhow yahay sababtu waxay tahay caws si u baxo iftiinaa loo baxan yahay iftiinkuna badda boqol ilaa boqol iyo konton mitir oo a iftiinku geli karaa sidaas awgeed dhulka xoogga mataqaano oo mataqaan iish kalluunka xooggiisu yaallo waa ilaa konton kilomitr meel u jirta xeebta halkaasay hadda isugu yimaadaan oo ay ka gurtaan oo dadkii soomaalida wixii loogu talagalo qaanuunkii kalluunka ee soo baxay bishii november sanadkii labada kun iyo afar iyo tobankii oo u gooyey oo u gooyey ilaa labaatan iyo afar nautical miles uu askay oo ilaa kontonkaas kilomitre halkaas waayo maanta meesha isugu yimidana wax ka gurahaya oo kalluunka ugu yaraa boqolkii konton aan waxanahay inuu ku jiro boqolkii konton kalluunka dhan oo badaa soomaali ku jira waxaan ugu daliilkeeda ku siinaynaa dhibku meeshuu ka taagan yahay in odayahoo maalin dhexdaasa ka hadlaayay tuure eyl eyl ku taa agtiisa wuxuu sheegayay markabkii inuu xeebta u yimiday ama dhulka u yimiday laba boqoloo mitir kaliya oo waan tiri karaa uri dadka markabka dushiisa sa sidaas awgeed khasaarahay noo geysato wax laga sheekay kara maaha maaha kaliya kalluunka ay qaadato deegaan badeedkiisa xun ugu jirtaa shacaabkii ayay laynaysaa ay gogoynaysaa oo no- nolosha kalluunka ay ku taagneed ee waxaa jira noocyo badan oo kalluuma oo iyo baktiya ay badda ku tuuraan marka waxaan qiyaasaynaa diraasadeenna sideeda afar boqol iyo konton oo milyuun oo oo khasaaraa inay badda u geesteen aan qabnaa wa waa gartay daraasaddiinna waxaa ku jirta talooyin aad bixiseen taladaas aad bixiseen maxay ahayd saddex talaan dawladda usoo jeedin midda koobaad waxay tahay dawladda inay uqa- inay unada codsi u geyso oy leedahay maraakibtan heer yurubaa hadda ku jira badda ku jira oo yidhahdeen burcadbadeedkaan ilaalina burcadbadeedna muddo saddex sana lamaba arkine kuwaas in inay xil unadu saarto inay burcad kalluunka la dagaalamaan anigu burcad kalluun baan u bixinay inay la dagaalamaan say ula dagaalama jireen burcadbadeedka taas waa kow midda labaad dawladda soomaaliya inay adduunka u sheegto in maraakibta badda kalluunka ka doonaysa badda inay kalluumaysato in la siinaayo geesina rakhiis ah si dadkaas loogu geesinimo geliyo intay waxadi lahaayeen in leesima eh, lacag yar ay ku bixinayeen la siiyo iyaduna waa talada lamaaday ahayd midda saddexaad waaba mid khataraan umalaynaa laakiin anigu waaba nalagar in la hubeeyo dadka kalluumaysatada ah tababar ciidana la siiyo tababar sharciyeedna la siiyo si mataqaan bad ay uga soo qabtaan maraakibta kalluumaysiga sharci darada ku jirta ayagoon maraakibta kala taabanayn waxay soo qabtaanna ay xeebta keenaan maxkamad lagu saaro qawaaniintayna badda lagu qaado oo u kolooska mataqaan la waafajiyey wixii ka soo galana weli waxaan dhahna qaarna dhalinyarada ha lagu geesinimo geliyo badlayda ah qaarna deegaanka ha lagu horumariyo sidaasan saddexdaa talo ayaan soo jeedinoo qoraala laakiin faarax taladaa u dambeysa een, berigii ee, burcadbadeedu soomaaliya ka bilaabmaysay waxyaabahii cugsanayay waxaa ka mid ahaa inay la dagaalamayaan ee, maraakiibta kalluumaysatada sharci darrada ah marka soo ma noqonayso in haddana aad ku talinaysaan in rag dhallinyara reer baadiya ama meelaha tuulooyinka degan ama kalluumaysato wax badan aan ka fahamsanayn habka dunida iyo habka habka badaha loo maro inaad ku dhiirigelineysaan inay haddana qoryaha inta qaataan burca- bur- sidii burcadii u dhaqmaan maya waad ogtihiin soomaaliya maanta dowlad goboleedyo ayaa ka dha- aa ka dhashay dowlad goboleed kastana waa xil ka saaran yahay qaybtay badda ku leedahay sidaas awgeed xil baa ka saaran dadkana waxaan ku yidhi waa la waa la tababaraa qawaaniinaa la baraa qawaaniinta waxaa ku jirta asagu hadow dembaaba wixii lagu qaadi lahay waa ku jirtaa marka waa askar askaruna dembi ma gasho hadday gashana iyagaa maxkamad la saaraa sidaas awgeed burcad badeed uma gadoomi karaan adduunyadii mataqaan dawlad la-aanta iyo haysata maanta dawlaa jirta ninkii demi gala waa la ogyahay meeshuu degan yahay waxa u sameeyey waa la maxkamaday aha waa waa gartay laakiin sooma habboona inaad tidhaahdaan een, ciidamadii badda soomaaliya hala dhiso oo beri aad madax ka ahayd maya ciidamada badda soomaaliyeed dhismadeedii waa socotaa laakiin lama sugi karo baalki waa nala xatooyadeed xunaan ugu socotaa badi xaaluf waa laga dhigo haya maana badii ciidamo badeed waa jiraan hadda ee meelo badanay ka jiraan marka iyaga naftoodaanba ula dan leeyahay meesha ciidan badeed jooga ciidan badeedkaasa hawshaa qabanaya meelihii kalena usaan joogina dowlad goboleedyadu waa inay arrintaas kusii talagalaan magaca ciidan badda in la siiyaan weliba soo jeedinaba qoraalka kusiina inuu ciidan badeed la yidhaha inay yihiin ciidan badeed oo sharci qabto sidaasaan ula jeeda kaasina waxa uu ahaa admiraal faarax qare guddoomiyaha hay-adda cilmi baarista badaha soomaaliyeed oo u warramayey wariyahayaga maxamed colaad xasan haatana dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijkii xiisaa lahaa ee hambalyada iyo heesaha waxaa soo diyaariya soona jeedinaya ibraahim xasan daandure iyo caashe ibraahim aadan
Thank you. waa mar kale iyo barnaamijkeena xiisaa lahaa ee hambalyada iyo heesaha toddobaadkanna waa caasho ibraahim iyo ibraahim xasan dandri ibraahim oo mar kale anigaa laysoo dhaweynaya mise adaa lagu soo dhaweynaya waa waxay ahayd soo noqo adoo nabada soo noqo adoo nabada anoo nabada soo noqday warqadda ugu horeysa ee nabad qabtana haddaan soo qabto waxaa ugu horeeya doctor cabdi kuusow asxaabtan warqadan dhirirka badan ku qoran doctor cabdi kuusow iyo xaaskiisa luul cumar cabdulaahi kuusow cali atoore iyo xaaskiisa cadey cali iyo axmed kuusow iyo xaaskiisa faadumo baafo hooyo fartuun kuusow iyo caruurteeda isaaqa kuusow iyo xaaskiisa naciima iyo ayeeyo timiro iyo sidoo kale ayeeya liimo iyo caruurteeda iyo ayeeya isniino iyo odageeda cabdulaahi baana iyo sidoo kale habaryaro faadumo cumar iyo caruurteeda eedo edebo bono iyo caruurteeda aamino bono iyo caruurteeda iyo xabiibo bono iyo caruurteeda cabdulaahi bono iyo caruurtiisa habaryar yaasmiin buube iyo caruurteeda saan u akrinayay oo waraaqaha mararka qaar markaan akrinaya ibraahim oo aan ku yara waa magac saan u dhiga ma aqaano waa tahay isaaq maxamed nuur daqare iyo xaaskiisa baa layidhi caashe ibraahim ya waa markaan ku dhihi jira balmaanse ka tiri taas aniga inaan akriyaad Ah, inaad warqadda adigaad akhrisay ahayd laakiin way ii soo dhuumatay dhib ma leh dhammaan reer kuusow iyo reer bono oo kala jooga maraykanka canada yurub iyo soomaaliya waxay hambalyo kaliya laaba u dirayaan gabadhooda yaasmiin maxamed maxamuud bono iyo axmed cumar oo wiil ugu dhashay magaalada colombos ee gobolka ohaayo ee dalkan maraykanka wiilkaasi waxaa loo bixiyey anwar waxaana ay leeyihiin soo barbaaroo noqo kii dalkiisa dadkiisa iyo diintiisaba anfaca ah aamiin dhambaalkan waxa uu naga soo gaaray shamis muuse cali iyo waxa ay yidhaahdeen maxamed bashiir ciise iyo xaaskiisa iyo caruurtooda iyo cabdiqani bashiir ciise xaaskiisa iyo caruurtooda iyo fartuun bashiir ciise iyo saygeeda iyo caruurtooda iyo maryan bashiir ciise saygeeda iyo caruurtooda iyo zahre bashiir ciise suleymaan bashiir ciise axmed bashiir ciise cabdulaahi bashiir ciise iyo ismaaciil bashiir ciise iyo dhammaanba waxay yidhahdeen reer cali xaaji iyo carshe cali dadkaasina waxa ay joogaan bay yidhaahdeen dunida daafaheeda waxaanay jecel yihiin inay taaniyad gaarsiiyaan cabshir bashiir ciise iyo warsan maxamed siciid oo meherkooda uu ka qabsoomay magaalada boosaaso waxaana ay leeyihiin ducadu waa xaggeenna waxaa leenahay meherkaas allah ka dhigo kii idin horseeda guur khayr qaba iyo nolol raaxo badan aniguna amiin ayaan u raacinayaa warqadan kalean soo qabanayo si qurux badan baa loo soo qoray waxaan ugu horeeya abti axmed xirsi iyo caruurtiisa iyo dhammaan reer cabdi xasan oo kale ah luul cabdi xasan iyo caruurteeda ismaaciil cabdi xasan iyo caruurtiisa dahbe cabdi xasan iyo odaygeeda maxamuud xuseen baalow iyo caruurtooda hooyo asle cabdi xasan iyo caruurteeda faa'iza xasan afrikaan iyo caruurteeda iyo maxamed cabdi xasan iyo caruurtiisa iyo cabdulaahi cabdi xasan iyo caruurtiisa farxiyo cabdi xasan iyo caruurteeda deeqo cabdi xasan iyo caruurteeda siyaad cabdi xasan iyo caruurtiisa sharayfo hilowle iyo aabe maxamed gedow iyo sidoo kale sahro shariif dhammaan dadkani waxay kala joogaan maraykanka sacuudi arabiya adis ababa soomaaliya kanada iyo britain waxaanay tahaniyad u dirayaan yaasiin maxamed gedow iyo firdowso xasan afrikaan oo aqalgalkoodu dhowaan ka dhacay magaalada adis ababa ee dalka ethoobiya waxaana ilaahay uga barayaan in arooskooda uu ka dhigo kii khayr leh ee lagu liibaano ubad khayr qabana lagu kala helo aamiin isla dadkani waxay tahnid dhalasho u dirayaan cadeey cabdi iyo cabdiwahaab maxamed maxamuud oo ay gabar ugu dhalatay gobolka virginia ee dalkan maraykanka gabadhaasi waxaa loo bixiyey caasho cabdiwahaab waaw cuud lagu dara bay ahayd ibraahino gabadhan caashaa loo bixiyey malaha anaa laygu sameeyana malaynaya cashooyinka galabtu waa badan yihiin
gabadhaas waxaa loo bixiyey caasho cabdiwahaab waxaan leenahay caasho soo barbaaro noqotii dalkeeda dadkeeda iyo diinteedaba wax wanaagsan u tarta aamin ayaan leenahay dhankii heesaha caasho bal noo soo qaba heesta ugu horreysa heesta ugu horeysa ibraahinow haddaad ii dirtid hmm, armu idiida bal ka waran armuu idiida codkii haye xaliima khaliif magool dhegeystayaashaan kusoo dhaweyna midkii aan darteena di'i jire intii aan dooni lahaa dowdhaafu marae midkii aan darteena di'i jire intii aan doon islahaa dawdhaaf marae ou dayacay dantaydila wey u dayacay dantaydila wey carmu isdida idiricayon ku daalaa amandar xumoyo dhibdhuntahay cunta ka amaa carmu isdida idiricayon ku daalaa amandar xumoyo dhibdhuntahay cunta ka amaa dabadeed nuqaa duqunti cidilcaada ka dabaldeega eeshaye dabadeed noqdaa doqonti ee cidilcaada ka dabaldegceesee midkii andaymada ku diirsade aynuhu ku doogsanay dawadii qalbiga ah midkii andaymada ku diirsade aynuhu ku doogsanay dawadii qalbiga ah wadkoon diliin ma dayn kare adoonte wadkoon diliin ma dayn kare adoonte carmo idida idiriyacayon ku daalaa amandar xumoyo dhibdoontaay onta ka armaa carmo idida idiriyacayon ku daalaa amandar xumoyo dhibdoontaay onta ka armaa dabadeed noqdaa doqonti cidilcaada ka dabaldegceesee dabadeed noqdaa doqonti cidilcaada ka dabaldegceesee midkii aan darteenu diin jire intii aan doon islahaa dawdhaaf marciye midkii aan darteenu diin jire intii aan doon islahaa dawdhaaf marciye أو ضيعي دمتي لوي أو ضيعي دمتي لوي عرمو إديدا إدري آيون كدالا أمان در حمويو إدون تاي عندك أرما عرمو إديدا إدري آيون كدالا أمان در حمويو إدون تاي عندك أرما
waa tahay armuu diidaayo codkii xalay maqaliif magoor intaasi aan kaga gudbaynaa dhambaalada haddii aan ku noqonno waxaa noo baaqayaa aabe cabdulaahi xasan cabdi iyo hooyo maryan cabbaas mahdi iyo cabdiraxmaan cabdulaahi xasan iyo sacdiye cabdulaahi xasan iyo aamine cabdulaahi xasan iyo maxamed amiin cabdulaahi xasan kuule loo yaqaano iyo caasho cabdulaahi xasan oo caasho cuud loo yaqaano
oo saad sheegtay caashooyinka badan miyaa toddobaadkan mise waa galabtood malaha sanadkii la kowsadeen saasaan u malaynayaa iyo salmo cabdulaahi xasan dhuubo loo yaqaano iyo safiye cabdulaahi xasan iyo cabdifataax cabdulaahi xasan iyo foos cabdulaahi xasan iyo xabse cabdulaahi xasan iyo xasan kaafi cabdulaahi xasan iyo waxay yidhahdeen kaafiye cabdulaahi xasan iyo cabdiqaaliq cabdulaahi xasan iyo ayaan xasan bile iyo waxay yidhahdeen asmo xasan bile nuunaay loo yaqaano iyo mumtaaz cabdi cumar cali sow iyo macraaj cabdi cumar calisow dhammaan dadkaasina waxay jecel yihiin inay taaniyad kal iyo laab ah ay gaarsiiyaan faysal maxamed cabdulle iyo sumayo cabdulaahi xasan oo waxay yidhaahdeen ah, degmada dharkeenley isku guursaday waxaana ay leeyihiin ah, noqda kuwi isku waara ubad qeyr qabna weeba kale siiya aamin ayaa leenahay aniguna amiin ayaan raacinayaa dhambaalkana waxaa soo qortay nasrakiin jacfar bashiir oo joogta magaalada boorama dadka tahaniyadda dirayana waxaa ugu horeeya waxaa la yidhi waa tahaniyad dhalasho qofka ugu horeeyana waa isla iyada nasrudiin waa nasrakiin jacfar xaaji bashiir iyo sacdiyo kayrow macalin iyo mako kayrow macalin iyo sidoo kale maxamed kayrow macalin iyo cabdi kayrow macalin iyo sidoo kale hindiyo dhaqane iyo xaawo cabdulqaadir ah, buubaay iyo sidoo kale hindiyo dhaqane iyo xaawakiin cabdulqaadir buubaay iyo sidoo kale kama safaarax barre iyo asxaab kaloo fara badan baa layidhi dhammaantoodna waxay tahaniyad u dirayaan nimco kayrow macalin iyo saygeeda cali cabdow aadan oo gabare ay ku dhalatay dalka kenya gabadhaasi waxaa loo bixiyey sihaam cali cabdow ducada waa xaggiina baa layidhi sihaam waxaanu ugu ducaynaynaa inay noqoto tii soo weynaata ee barbaarta dal dad iyo diinna wax wanaagsan u tarta dhambaalkana waxa uu naga soo gaaray cabdilatiif barrow eedan iyo waxay yidhahdeen cabdiraxmaan barrow eedan iyo maxamed sheekh abshirow iyo cabdiraxmaan cabdi guudle iyo cumar aadan iyo mustafa cumar kaduud iyo waxay yidhahdeen maxamed aadan maxamed goof iyo shaakiro barrow eedan dadkaasna waxa ay joogaan deegaanka qondhood iyo meelo kale waxaana ay jecel yihiin in ay taaniyad gaarsiiyaan cabdinaasir macalin robow iyo waxay yidhaahdeen marwadiisa jaaliyo xasan maxamed aadan oo aruuskoodu uu ka qabsoomay tuulada heybo oo ka tirsan gobolka baay degmada bardaale waxaana ay leeyihiin ducadu waa xaggiina waxaan leenahay arooskaasi allah ka dhigo mid lagu nasto ee banaha u wada kala siiyo ubad kheyr qaba aamiin marka hore waad salaamantihi baa layidhi salaan kadib saaxiibada v o a waxaa tahniyadan diraya baa layidhi awoowe axmed diini ayeeyo xabiibo ow aadan iyo awoowe cali qaasim iyo caruurtiisii ayay saxan uurdoox iyo deeqa axmed saygeed iyo caruurteeda maryamo warsame saygeed iyo caruurteeda sulub axmed xaaskiisa iyo caruurtiisa siciid axmed xaaskiisa iyo caruurtiisa farxaan axmed xaaskiisa iyo caruurtiisa axmed cali xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo xuseen cali xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo sahro sheekh cabdulaahi saygeeda iyo caruurteeda iyo baahilo sheekh cabdulaahi saygeeda iyo caruurteeda iyo sidoo kale bile axmed xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo foos axmed saygeeda iyo caruurteeda iyo ugu dambeyntii baa layidhi wariye ayaan le cabdulaahi jaamac dhammaan dadkani waxay kala joogaan baa layidhi dalka gudihiisa iyo dibaddiisa waxaanay hambaliyo dhalasho u dirayaan baa layidhi lamaanaha isqaba waxaad maqli jira qof kastoo socod badan waxunbuu la kulmaa marka saad maalin walba waraaqo u akhrinaysa ibraahino qoraallo badanoo waxaad ku arkaysaa kugu cusub lamaano isqaba baa layidhi waa tahay lamaanaha isla joogay ka wadaan si qurux badan baa loo soo dhigay lamaano isqaba ustaad cali qaasim iyo marwadiisa baa layidhi dhuux axmed diini oo wiil ugu dhashay magaalada caabud waa tobankii novembar ee sanadkaanu soo dhaafnay laba kun lix iyo toban weli raadkiisii baa muuqda mid kheyr leh wiilkaasi waxaa loo bixiyey baa layidhi ismaaciil ustaad cali qaasim ducada waa xaggiina haddaad v o a tihiin ismaaciil waxaan leenahay noqo kii soo barbaara dalkiisa dadkiisa iyo diintiisaba wax u tara aamiin aamin ayaa leenahay caasho igaddaa nafteyda haddii lagu yidhaha maxaa dhihi lahayd igadaa naftayda igaddaa nafteyda haddii lagu yidhaha nafti ma la ehbinayaa malaha meel meel aan la jeclaysan bay wax ku wadaa igaddaa nafteydaay hadallada nacbeerka ah maanaa nalkuu baxay damka siiya naaqusay waa haye maanaa naq iyo roob dhulna baad le kaa raray haye noloshaa sidaasee maxaad iiga naxisaa marka nafti baa waxaa lagu leeyahy intaasoo dhan adoo iga helaya maxaa haddana ii shidaynaysaa dib miyay u soo noqon maalmihii naruurada Mm, mm, mm, mm, mm. laga yaabe heestaas adaan kuu daayay
ibraahino sheegaamo dhaaftaan maqli jira bal raaci waa codkii fanaanka maxamed siciid bk iyo heestii naruur igadaa naftayda hadallada nacbeerka igadaa naftayda hadallada nacbeerka maanaa naaqusay dhanka siiyey naaqusay igadaa naftayda hadallada nacbeerka igadaa naftayda hadallada nacbeerka maanaan alkuu baxay damka siiyey naaqusay damka siiyey naaqusay maana maana naqiyo roob kulnabaad lee kaa raray idarkiyo jacaylkii jacaylkii maanaa u neeb duray maanaa ninkii baray ninkii baray ka naqaystay qayrkeed maanaa maanaa naqiyo roob nabaad lee kaa raray idarkiyo jacaylkii jacaylkii maanaa u niib duray maanaa ninkii baray ninkii baray ka naqaystay qayrkeed noloshaa sidaase maxaad iiga naxisaa qalbi aan nabnabayaa nujisaa xasuustee dimiyey u soo noqon u soo noqon maalmihii naruuradu noloshaa sidaase maxaad iiga naxisaa qalbi aan nabnabayaa nujisaa xasuustee dimiyey u soo noqon u soo noqon maalmihii naruuradu igadaa naftayda hadallada nuxuusta igadaa naftayda hadallada naxuusta maanaa nasiibkiyo qadar qoran nagayn kara qadar qoran nagayn kara
waayahay naruuro iyo maxamed saciid bike intaas ayaan kaga gudbaynaa dhankii dhamaalada haddaan ku noqonno caashaaye waxay warqad aad u dhirr badan saaxiibo badanna ay ku qoran yihiin ka timid aabbe macalin cabdinuur macalin maxamed iyo hooyo maryamo cusub sheekh cabdiraxmaan aabbe maxamed ah, cabdiqorane iyo hooyo faadimo macalin cumar iyo habaryar xalimo macalin cabdinuur iyo caruurteeda iyo habaryar ruqiyo macalin cabdinuur iyo caruurteeda habaryar sahra macalin cabdinuur saygeeda iyo caruurteeda iyo habaryar aamina macalin cabdulaahi iyo caruurteeda iyo asxaab kaloo fara badan oo ay ku jirto salma maxamed cabdiqorane iyo sidoo kale xafsa axmed dirir iyo ugu dambeyntii sahra xasan naa'ib saygeeda iyo caruurteeda dhammaan dadkani waxay ku kala nool yihiin daafaha dunida baa layidhi marka gees walboo dunida ka mida baa la joogaa waxaana hambaliyo aroos iyagoo isku duuban ay u dirayaan aroosada iyo arooska baa layidhi kala ah xaliimo maxamed cabdiqorane iyo yaxye maxamed cali oo aqalgalkoodu ka dhacay ah, degmada madiina taariikhdu markay ahayd saddex iyo labaatankii bishaan soo dhaafnay disembar sanadkii laba kun lix iyo toban waxaay leeyihiin aqalgalkaasi waxaan u rajaynaynaa inuu noqdo midkii waara ubad khayr qabana lagu kala helo waxaa noo baaqayaa aabe muuse caamir kaahin iyo hooyo shamis xasan miicaad iyo cabdiraxmaan muuse caamir iyo cabdulaahi muuse caamir iyo kaahin muuse caamir iyo guuleed muuse caamir iyo cabdirasaaq muuse caamir iyo asmo muuse caamir iyo safiye muuse caamir iyo muno muuse caamir iyo waxay yidhahdeen rayaan muuse caamir iyo dhammaanba reer xirsi suge iyo dhammaan reer cabdi cilmi iyo reer carab caddaan iyo waxay yidhaahdeen reer isaaq cumar iyo dhammaan reer xaaji saalax mire sakariya carab cadan iyo waxay yidhaahdeen xaaskiisa marwo fawsiya xaaji saalax mire dhammaan dadkaasina waxa ay ku kala nool yihiin dalka faransiiska britain jabuuti somalilan iyo maraykanka waxayna jecel yihiin inay taaniyad ay gaarsiiyaan islamarkaasina heestan ay la dhegeystaan sharmaake siciid qalinle iyo marwadiisa waxay yidhaahdeen deeqa muuse caamiro oo wiil uu ugu dhashay jamhuuriyadda jabuuti wiilkaasina waxaa loo bixiyey cimraan sharmaake siciid waxayna leeyihiin soo barbaar noqo kii dadkiisa iyo dalkiisaba waxtara aamin ayaa leenahay dhambaalkanna waxauu naga soo gaaray maxamed saalax xuseen xaaskiisa iyo caruurtiisa cabdi salaan saalax xuseen xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo sidoo kale mukulle saalax xuseen xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo cambe xaaskiisa iyo caruurtiisa baa layiraya axmed xaaji muuse dagaal iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa baa layiri iyo injineer khaalid xaaji muuse dagaal iyo sidoo kale abti xaaji muuse dagaal maamo hooyo caasho nuur maxamed maamo iyo hooyo baa la israaciyey waa tahay waa xoojin un iyo muxub baan u qaadanayaa maamo hooyo caasho nuur maxamed iyo abtiye baa layidhi maxamed nuur maxamed waxay dhammaantood hambalyo dhalasho u dirayaan axmed yaasiin cali maxamed iyo xaaskiisa qaalig ah baa layidhi hodan maxamed saalax oo wiil ugu dhashay caasimada wadanka sweden wiilkaas waxaa loo bixiyey baa layidhi anas axmed yaasiin cali maxamed soo barbaar bay leeyihiinoo noqo kii dalkiisa dadkiisa iyo diintiisaba anfaca anaguna aamiin ayaanu raacinayna waa tahay aamin xaggii heesaha jawharaluula goormaa kugu dambeysa jawharaluula heesihii hore ay kaga dhigan tahay caasho galabta waa aniga ku yidhiba saacadda iyo waqtigan kada hal loo celiyaan jecelahay waaye waaye jalaaliyow waa codkii fanaanka cumar dhuulle cali
ki waxbay la hadlo hareertaydan eegayo jirtay xugunkii reeraha saan wa raystay hoygoodu kamaan helintaanu howlgalay waa jacaylkaye taanu jimid go'aye
waayahay waa tahay codkii cumar dhuule ayaan intaas kaga gudbaynaa xaggii dhambaalada haddii aan ku noqono caasho waxay yidhaahdeen ah, waxaan nahay caasho cabdi jaamac iyo faadumo maxamed cabdulaahi iyo shucayb cabdinuur yuusuf iyo nimco maxamuud maxamed iyo nasro xasan sibriye iyo reer maxamuud cabdi jaamac iyo aadan xuseen xaashi iyo axmed cabdi jaamac iyo xasan sibriye afrax waxaana ay joogaan beledweyne iyo waxay yidhaahdeen burco waxaana ay halkan taaniyad ka gaarsiinayaan raxmo xuseen sabriye oo maryamo loo yaqaano iyo cabdirasaaq xuseen jaamac oo wiil uu ugu dhashay bay yidhaahdeen magaalada london wiilkaasina waxaa loo bixiyey maxamed mawlid cabdirasaaq waxaana ay leeyihiin ah, soo barbaar noqonkii dadkiisa iyo dalkiisa anfaca aamin ayaa leenahay aniguna aamin ayaan raacinayaa aabe maxamuud cabdi faarax casayr iyo hooyo maryamo bariise raage iyo sidoo kale ayeeyo khadiijo cabdi cali hidaayo casayr cabdi waxay ku magac dheer tahay hidaayo habboon iyo sidoo kale ismahaan casayr cabdi oo ku magac dheer iskey caaisha casayr cabdi dhammaantood waxay hambalyo iyo bogaadeen hawada u marinayaan cabdulaahi casayr cabdi faarax iyo marwadiisa qaaliga baa layidhi sihaam sukaymaan maxamed oo meherkoodu ka dhacay magaalada muqdisho gaar ahaan degmada hodan waxay leeyihiin meherkaas waxaan u rajaynaynaa midkii horseeda aqalgalka loo aayo ubadka khayrka qabana lagu kala helo aamiin dhambaalka nacaasho waxa uu naga soo gaaray maxamuud cabdiraxmaan sheekh iyo xaaskiisa naciimo maxamed nuur iyo caruurtooda yusra maxamuud iyo huda maxamuud oo ku nool salt lake city yuta waxayna jecel yihiin inay tahniyad gaarsiiyaan shariif ilyaas iyo marwadiisa ashraf tute oo waxa ay yidhaahdeen meherkoodu uu dhowaan ka qabsoomay magaalada london ee dalka u k waxaanay leeyihiin isku waara ee banheeda kale si ubad kheyr qaba aamin ayaan leenahay aniguna aamin ayaan raacinayaa dhinacii heesaha mar kale haddaan jillicin ibraahino bal midaan iga qabo ani fikire waxaa ku luqaya idris tab
Thank you.
waayahay ani fikire iyo codkii idris tembo haddaan intaas kaga gudubno dhinacii dhabbaalada ayaan haddana ku noqonaynaa dhambaalkan wuxuu ku bilowday waan idin salaanay dhammaan daadiyaasha barnaamijka caasho cuud falastiin daandurey waannu idinka qaadnay waxaana abay yidhahdeen aamino cumar cali iyo saygeeda cumar axmed ducaale iyo caruurtooda iyo safiya cabdulaahi saalax iyo saygeeda jaamac maxamed cabdi iyo caruurtooda iyo fardowse xasan cali iyo caruurteeda iyo waxay yidhaahdeen hadaaya riraash iyo saygeeda iyo caruurtooda iyo nasre cilmi iyo caruurteeda dhammaan reer aadan miicaad iyo reer cabdiraxmaan xasan waxaana ay kala joogaan maraykanka kanada iyo u k iyo soomaaliya waxaana ay jecel yihiin inay halkan tahniyad ka gaarsiiyaan fu'aad cabdiraxmaan xasan iyo sucaad aadan miicaad oo aqalgalkooda uu ka qabsoomay virginia waxaana ay leeyihiin arooskiina aamiin noqda kuwii isku waara eebana uu ubad kheyr qabo kala siiyo aamiin dhambaalka ugu dambeeya dhinaceyga ibraahimna waxa uu ka yimid abe tuute iyo hooyo xaliimo sheekh saalax iyo cabdulaahi sheekh cismaan maxamed sheekh cismaan cabdiraxmaan sheekh cismaan faadimo sheekh cismaan ayeeyo zaynab sheekh cismaan iyo ayeeyo maryamo sheekh cismaan ayeeyo muslimo xaaji iyo ayeeyo cadde ibraahim iyo sidoo kale caasha cabdiraxmaan sheekh iyo batuulo sheekh saalax iyo sidoo kale kayf sheekh saalax iyo raxmo sheekh saalax iyo dhammaan reer sheekh saalax iyo sidoo kale cabdinuur cabdi cali xaaskiisa iyo caruurtiisa xasan cabdiraxmaan sheekh xaaskiisa iyo caruurtiisa cabdiraxmaan waa abti cabdiraxmaan iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo dhammaan reer ilmo cabdiraxmaan waxay sidoo kale warqadan ku jira saaxiibo kaloo badan waa asma cabdulaahi iyo jihaan iyo luul iyo faadimo iyo cismaan iyo saalax iyo sumaya iyo sundus iyo sidoo kale sucaado sundus iyo caasho iyo madiina dhammaantood waxay hambalyo iyo bogaadin u dirayaan iyagoo kala jooga meelo kala duwan oo dunida ka mid ah lamaanaha iscalmaday ee kale ah shariif ilyaas iyo marwadiisa sharafta leh baa layidhi ashraf tuute oo bishii nofembar ee sanadkii tagay meherkoodu ka dhacay magaalada london ee dalka britain waxaana ay leeyihiin noqda kuwii isku waara oo bad kheyr qabana kala helaa aamiin xaggii heesaha ay dhinacii gbiga markale ibraahimo caashay bal dhinacii heesaha noo soo qabo waxaan soo qabanayaa codadka labada fanaan ibraahim baadil iyo faadumo duur heesta hees bay labadaasi fanaan inta badan caan ku yihiin oo anigana aan si gaara u jecla ibraahimo dhegeystayaashan aan jecelaha in toddobaadkan aan ugu soo xirno barnaamijka hambalyada iyo heesaha abaayo
dhinac kalaad ka baxda waaba sidaasoo ma abowaad ugu dhihi lahayd waa haysta abowe labada fanaan sidaan sheegay faadimo duur iyo ibraahim baadil intaan mar kale kulmayno waxaan dhammaan idinkaga tegaynaa
heestaas ayaanu kusoo gebagabanaynaa idaacaddeenii galabnimo dhegaystayaal tan iyo kulantidina dambe ismaqal dambe oo xiise leh
aniguba garwaaqsani abaye